degmada xudur waybayo ku mid hata degmooyinka sida eedka lankaxiisa u bunuunig waan iyo ku qayb qaadaan isdhexgalka bulshada iyo horumarinta nabada deegaanka dhowaan wayba laku wadayniisu ku furuma degmada xudur tartan lankamaga dari horumarinta ciyaaro koonfur galbeed iyo in laku wargeliy dhammaan kooxo heerka koowaad union diyaar garoobaan waana laka dheeli doona garoonka balooniga logta ee tictor waaberi stadium ee magaalada xudur kooxo ku qayb qaaday tartankunya wayba maalmoga inka dambey laku dareemay diyaargarow ka eedan ku qaybgalowka tartanka horumarinta ciyaartooyda koonfur galbeed wayna xudur maalmoga indambey jeereye ciyaartooy kushalkoy gobolada haanaseyti oo fadayan iniyo ku qayb qaadan tartanka horumarinta ciyaartooyda koonfur galbeed gudoomiyaha xiriirka balooniga logta degmada xudur mahad fiidow maxamuud oo faahfaahin ku bii tartanku laqobodadoon iyo weliba ujeedka lanqobodadoon iyo webowsu sheegay in tartanku uuseeyay isdhexgal bulsho waynu sheegay in alaab sports laka wareeji kooxo ku qayb qaadahay tartanka marka hore wal inta ku shaaciifaday koobkii oo in badan la wada sugaayay ciyaartooy iyo dadweyneba oo laka magac daray koobka horumarinta ciyaartooyda koonfur galbeed oo sian horeyn in shaaci ni dhiirigeliyeen amba waxanoo deeri ururka kubadda cagta koonfur galbeed oo ciidan mahadsantiin una lena koobkaas waa lin infurma doona hoob ilaahay abuudale oo ogolaado taarikh tumay afar bala lamaad infurma doono maalinta arbacada ee kabeegan jadwalka iyo kole isla oownimadan ani habahaan rajeeyana wal inta unku faa-iideysaday kale ee shaqsa oo eed meylaraayus galanweyn unku jeysaday dhiirigelinta dhalinyarada oo laka magacaawow cabdirashiid xuseen isaaq xariiri usaarni lasuubi ninsheegantiisu dhalinyarada dhiirigeliy fadow waxyaabahii markaas lambaahayin oo an sheegnay in uniform ni taakuleey likooxod uniform show oo hang oo hata lambalaab la fadow seere eeda ee eh iyo garsoorayaal oo ilaa sideed qof deero dharshoon caawi lacag lambarshii aye shan boqol dollar hanindira inuun uniformkasay kulbanay lankaas wali kumid ee dhalinyarada deegaankan hata fadhiisanshay inba kala degnaanshadiisna xamaro eed iyada ang mahadsantakalena dhammaan dhalinyarada keengmaha naga hayaan oo ee mas-uuliyiintii hol dareerasa